Maalinta caalamiga ah ee nabadda adduunka waxaa Qaramada Midoobay ee aasaastay sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii si loogu wacyigeliyo bulshada caalamka qiimaha nabaddu u leedahay iyo baahida loo qabo in la joojiyo colaadaha. Sanadkii labadii kun iyo kowdii ayaa la go'aamiyey in maalintan la xuso kow iyo labaatanka Sebteembar sanad walba. Maalinta caalamiga ah ee nabadda waa maalin loogu talagalay in lagu xoojiyo qiyamka nabadda, wada noolaanshaha iyo iskaashiga caalamiga ah. Sanad kasta, Qaramada Midoobay waxa ay ku baaqdaa in hal maalin si rasmi ah loo joojiyo dagaalada iyo rabshadaha si dadka adduunku ay ugu dabaaldegaan nabad iyo walaalnimo. Soomaaliya gudaheeda, waxaan si cad u aragnaa in colaadaha iyo isqabqabsigu ay dib u dhigaan horumarka, halka nabaddu ay keento waxbarasho, caafimaad, ganacsi iyo nolol wanaagsan. Cabdisalaan Axmed Cabdi, Guddoomiyaha Ururka Wakiilada Nabadda ee Galmudug, iyo Luul Xasan Salaad, Xogeyaha Ururka Haweenka Magaalada Dhuusamareeb, ayaa ka waramaya doorka ururada bulshada rayidka ah, dhalinyarada, iyo haweenku ay ku leeyihiin nabadeynta.
wasaaradda arrimaha gudaha aan kala shaqeynaa arrimaha dib u heshiisiinta iyo maaragtay xalinta khilaafaadka maaragtay bulshada dhexdeeda ah sidoo kale waxaan ka shaqeynaa maaragta arrimaha isdhexgalka ee bulshada iyo inay maaragtay dowladdu ay wada shaqeeyaan sidoo kale in maaragtay caqabadaha jiro oo aanan wax ka qabanno oo la xiriira dhanka nabadda ama maaragtay ka kalaan conflictiska oo qabiilada dhexdooda inay isku dhacaan oo kale wixii tabarteenaan haddee annaga qabana wixii aanan qaban karno naga weyna wasaaradda iyo odayaasha dhaqanka aan la kaashanaa marka guud ahaan annaga nabadaan ka shaqeynaa oo deegaanada galmudug oo dhan aan joognaa oo dhallinyaradeenu dhalinyarada saa shay oo firfircoon waaye dabcan wasaaraddiina kama marno oo maaragtay garab iyo gaashaan ay noo tahay
marka ururada haweenku si fiican uga qayb qaataan marka laga reebo inaan miiska go-aanka la geynin nabadda iyo iyo isdhexgalka bulshada in badan ay ka qayb qaataan nabadda in la wada noolaado hooyadu iyadaa nabadda wax walbaba ka jecel soomaaliya waxa ay soo martay colaado badan waxayna u baahan tahay nabad waarta si loo helo mustaqbal wanaagsan bulshadeennu waxa ay ku dadaalaysaa dib u heshiisiin dowlad dhisid iyo iskaashi bulshada dhexdeeda ah inkastoo caqabadi jiraan haddana waxaa socda dadaallo badan oo lagu xoojinayo nabadda waxaa muhiim ah in dhammaanteen qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada haweenka odayaasha iyo culimmada ay kaalin muuqata ka qaataan nabadda agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudug cabdikaafi xasan aadan ayaa sharaxaad kooban inaga siinaya dadaalada wasaaraddu samaysay si loo ilaaliyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada
waxyaabaha nabadda dadka ka shaqeynaya waxyaalahi wasaaradda ku guuleysatay kamid ta oo kulamo kastood aragteen oo hadda dibheshiinta culummada qeybay ka tago soo fariistan duurkooda qaataan inta kalena si dadban iyo si toosa wax uga qeyb qaataan waxaa la sameeyey qorshaha dib u heshiisiinta stateka iyo si guud inaan qeyb ka nahay qorshaha qaranka iyagana oo dib u heshiisiinta isagana aan qeyb ka ahaynay waxaa sidoo kale la qabtaa dib u heshiisiino badan oo ay ugu muhiimsanaayeen deegaanadii ugu waaweynaa colaaddii galinsoor iyo dhabad ka dhex jiri jirtay oo ayaan dhowa dhowsare lagu soo gebangebeeyey qeyb wejigeedii hore wejigeedii kalena gogashii madaxweyne ku dhawaaqa inay taalo galinsoor wasaaradda liid ka aheyd ilaa haddana meel fiicanay maraysaa waxaa kaloo lagu guuleystay colaaddii cadaado iyo ayadana dhabad dhulkaas ka dhexeeya ka jir jirtay oo ayadana xalaf laga gaaray sidii wax loo sidii markii colaada dee dunida dhan ay wax ka dhacaan laakiin sidii u jiri jirtay iyo si u dhow midna aysan u jirin aagga qalanqalle waa laga sameeyey xanig buur aaggiis laga laakiin meelaha qaar waxbaa ka soo laabtay meelana waa lagu guuleystay sida ogtihiin baa dadka deegaanku ayagoo horboodayaan waxaa xal laga gaara iyada ruuxeeda midii xanin buuro oo haddana lagu ballansaya gabagabadeedii in cadaada bishaan gudaheeda la isugu taga sidii loo ballansanaa
maalintan waxa ay muhiim u tahay dhammaan bulshooyinka caalamka guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada galmudug oo inta badan ay ka dhacaan colaado salka ku haya aanooyinka qabiilka lahaanshaha dhulka iyo waxyaabo kale waxaana socda dadaallo badan kuwaasi oo kuwaasi oo xal loogu raadinayo colaadaha